Lord was up. Lord was up. Lord was up. Lord was up.
galabnimadii shalay oo jimco ahayd fagaare ku yaala deegaanka ugunji ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose waxaa ka dhacay xukun xadurida oo ka mid ah xuduudda allaah xadkan ayaa waxauu ka dhacay fagaare weyn oo ku yaala deegaanka ugunji waxaana soo buuxidhaafiyey qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool ugunji xadkan ayaa waxaa lagu fuliyey cabdulaahi cabdiraxmaan oo da'diisa lagu sheegay toddobiyo labaatan jir isagoo nala shaqaynaya ciidamada dowladda federaalk ee nisa ee jooga deegaanadaas mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka aqriyay eedda loo jeediyey cabdulaahi hoosha uu hayay dowladda federaalka waxaa maxkamadda degmada janaale ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose horteeda la keenay eedeysane cabdulaahi cabdiraxmaan cali labaatiyo todoba jir ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayo ciidamada mursaliinta ee nisa faldil oo ku dili rabay walaal mujaahid ah intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedeysane cabdulaahi wuxuu ku jawaabay sida tan haa waa sax waxaa isoo wacay nin marka jooga oo ka tirsan ciidamada nisa wuxuu ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad iila shaqayso oo soo disho nin ka tirsan al-shabaab haddii shaqadaasi ku guulaysato bishii laba boqol doolar ayaa lagu siinaa mishaar ahaan adigoo towbar soo marin anigana waan ka aqbalay kadib waxaan hori ka soo qaatay janaale asigoo tabakel ka soo baxay ayaan dhowr xaba ku tuuray ninka la ii diray mana ku dhicin anigoo hawshaas ku jira ayaa la ii soo qabtay markana qaadiga ayaa ka dhawaajiyey xukunka ka soo baxay maxkamadda adilada loo cuskaday iyadoona isla goobta lagula fuliyey intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay aadii loo soo jeediyey eedaysane cabdulaahi oo jawaabtiisa khilaal ahaa ayaa waxay xukuntay sidaani soo saata kow in eedaysane cabdulaahi uu ku dhacay ficil ridonimo ah labo in eedaysane cabdulaahi lagu fuliyo sil xadduriddo ah almaraajicu qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يهود والنصارى في سورة المائدة آية كنت يقول حكم كان يقصد من هذا الخلال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر xadkan ayaa imaanaya xilli kal sii horeysay deegaanka kunyaburo lagu diray cismaan macalin axmed oo da'diisu ahayd konton iyo kow jir kaas oo la sheegay inuu la shaqaynayo ciidamada dowladda federaalk ee jooga degmada janaale